asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wariiga wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan oo habeennimo khamiisa sii bixeyso jimco ayaana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyna caawa barnaamijka wareegaan kusoo qadan doonaan waxaa qayb ka noqon doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo lagu hadlayay arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo xaaladda dalka abaaraha iyo sidii markaasi loo dardargelin lahaa heshiisyadii markaas dhinacyadu ay gaareen isagoona markaasi dignin adag u diray hay-adaha markaasi ama kaar ka tirsan gurihiisa wasiirada inay markaasi ka waantuwaan kutagrifulka aboodaha markaasi markaasi hantida dadka guud ee dalka waan idiin soo gubi doonaa saaxiib wasaare maxamed xuseen roble oo wararka u dambeeyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ka hadlaya sidoo kale waxaad maqli doontaan oo barnaamijkan caawa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in asiga iyo odayaal dhaqameed ee markaasi baajeen banaanbixii maanta ka dhexa magaalada muqdisho xilli markaasi weyn loo sugayo hase yeeshee dadaallo odayaasha dhaqanka ay sameeyeen arrintaasi ay ku suura gashay isagoona maanta ka hadlayeen waxau yidhi
farxad ayay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabaddan ee looga hadlaayo la dagaalanka maandooriyaha iyo amniga isla markaas bulshada kaxduna ay uga faa'iidaysanaysay dareenkooda iyo waxa ay tabayaan
barnaamijkana wareegaah waxaad ku dhegeysan doontaan saaxiibayaal guddoomiye cumar filish oo wararkii ugu dambeeyey barnaanbixii maanta baaqday ee muqdisho ka dhici lahaa iyo sida ay ku suura gashay in odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho ay kulmaan ayna qaboojiyaan xiisadii banaanbaxaas looga soo horjeeday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waan idiin soo gubi doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkana qayb ka noqon doona guddiga gurmadka abaaraha ee somalilan ayaa ku dhawaaqay inay jirto xaalad abaareed oo baahsan madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa wararkii ugu dambeeyey faahfaahinaya dhismadii waawaanta ka dhexwaday magaalada boosaaso ee markaasi xaalka ugu raadinaya xiisadii ka dhalatay halqaadisii lagu sameeyey agaasimihii hore b s f t ee maamulka puntland ayaa markaasi weli waxa ay wadaan dadaaladooda ku aadan inkastoo qaarkoodna ay ku kala qaybsameen kadib markii halkaasi ay gaareen madaxweynayashi hore ee maamulka puntland waxaana ahaa arrimahaasi ka hadlay cabduuli maxamed cali gaas isagoona markaasi sheegay in waawaantaas ay weli socoto islamarkaana dhinacyadu ay weli ay doonayaan in xalka la gaaro waan soo gubi doonaa saaxiibaha khilaafka halkaa ka taagan soo kaxa barnaamijkana qayb ka noqon doona oo caawa aad maqli doontaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa codsaday in laga gacansiiyo xanaaneynta carruurta dirbajiifka ah oo dhowaan taliska uu ku aruuriyey markaasi uu ka aruuriyay anraadi waddooyinka caasimadda muqdisho xayawaan halkaasi ay sheegay in dhaqancelin loogu sameyn doono waxaan soo gudbi doonaa saaxiibaal soo kale barnaamijkeena qayb ka noqon doona dab khasaare kala duwan geysta ayaa maanta waxa uu ka kacay guriga ku yaalla xaafadaha markaasi iskurarranka ah degmada xamaajadab ee gobolka banaadir sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya ayaa ku guulaystay xalinta qabadda ka haysay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaysa war qoraal ka soo baxa arrintaasi uga hadlayso ayaa sidoo kale barnaamijkeena idinkugu soo- idinkugu soo baahin doonaa madaxweyne farmaajo wuxuu qadka telefoonka kula xiriray baa layidhi madaxweynaha golaha madaxtooyada ee dalka liibiya waxyaaba ay ka wada hadleen ayaa sidoo kale maqli doontaan cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
Waxaa laysu dagayaa, laysu daba markayaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan wadeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayno oo qudha miyay garasha noo dil Dagaal uu ii nacab yahay, dolar qaadka dul yahay, shacabkuna dawlad yaal. Alla ma cid bay ka dagan tahay.
xubin wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka wareega ayaanu gudagelaynaa waxaanu ku bilaabanaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada wuxuuna ugu warbixiyey heshiiskii walaha watashi qaran ee dhammaystirka doorashooyinka wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda iyo dhammaanba dhinacyada ay ka go-an tahay inay doorashadu ay ku dhammaato xilligii lagu heshiiyey isagoo ka hadlayay amniga dalka ayuu ra-isul wasaaraha soomaaliya waxa uu faray hay-adaha amniga in ay xoogga saaraan sugidda ammaanka dalka isagoona faray laamaha amniga inaysan ku miiman siyaasadda xooggana ay isugu geeyaan dagaalanka waxaa loogu yahay argixisada oo ah cadowga ummadda soomaaliyeed sidoo hadalku dhigay wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisa ay ku dhaqmayso siyaasad am- arrimo dibadeed oo ku salaysan halka ay ku jirto maslaxadda ummadda soomaaliyeed isagoona markaasi tilmaamay inaysan suuragal ahayn in soomaaliya ay colaayiso dalal ay kala dhexayaan dana badan ugu dambeyntii waxa uu faray wasiirada iyo madaxda kale ee heedaha xukuumadda inaysan ku takarafalin awoodda iyo hantida qaranka xilliga kalguurka ee lagu jiro
waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga siyaasadda arrimaha dibadda sida aad la socotaan dhowaan waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay haddana oo ah alxamdulilaah waa guulaystay shirkaasi wuxuuna dedejiye- eh, dejiyey dhammaan qulubta shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan musharaxiinta xilka madaxweynaha bulshada rayidka beesha caalamka iyo women ambassadorska oo nagala qayb gala dhammaan oo dhammaantoodna ay muujiyeen isgarab istaag iyo faham adag sida aada la socotaan shirkii markaan bilownay golaha wadatashi kumaana degdegin inaan qaadano qoraal ama statementkii ama go-aankii ugu dambeeyey waxaan bilownay inaan la fadhiisano dhammaan stakeholders ay ugu horeeyaan musharaxiinta waan dhegaysanay cabashadoodii waan dhegaysanay taladoodii waan dhegaysanay wixii ay qabeen waana ka qaadanay sidoo kale waxaan dhegaysanay saaxiibada beesha caalamka talooyinay noo soo jeediyeen waana ka qaadanay waxaas oo dukumentin waynagu soo wareejiyeen sidoo kalena waxaan la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadors oo iyagana noo soo gudbiyey aaradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirki ayaa noo bilowday annagoo ka duulayno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen intii badneed oo ugu badneed waa qaadannay waxaana isku afgarannay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu dahfuran uguna wanaagsan qoraal ah ayaan samaynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda muddo maalmaha waa isjijiideynay laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go-aan qaadan ayaa haddana waxaan go-aansannay inaan la kulanno stakeholders ay ugu horreeyeen saaxiibadeen musharaxiinta waan ka wada tashanay wixii aan ku heshiinay inaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal qaadanay ayaan u sheegnay wax kale ay nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeen sideedii aan u qaadanay sidoo kalena waxaan la kulannay saaxiibada caalamka beesha caalamka ee soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo women ambassadors intay soo jeediyeyna sideedu ayaan u qaadanay oan u dhignay documentigii statementkiina sidaasuu kusoo baxay si loo lagu wada kalsoon yahay loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah ayaan statementigaas kusoo saarnay isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada dahfurnaanteeda state by state in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga waxaana jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aada qayb ka noqotaan idinka keliya maaha wasiirada waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada rayidka musharaxiinta beesha caalamka dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah dahfurnaanta doorashada oo aan dul istaagnay qodob qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya ergooyinka ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso in nalagu kor joogteeyo nalagu dabagalo lala socdo oo isha lagu hayo qof kastoo soomaali ah hadduu joogo magaalo madaxda hadduu joogo gobol ah hadduu joogo dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waktiga aan haysano oo kooban oo afartan maalmood ahna nalagu daba joogo waxaan ku heshiinay inaan bilowno shan iyo tobanka bishan oo ah maalinta sabtiga ah waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed qof kasta ayay qusaysaa waa in nalagu kor joogteeyaa maalinta sabtiga waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan lixda degaan doorasho oo ah shanta dowlad goboleed iyo magaalada muqdisho waa in nalagu kor joogteeyaa waan ogahay inay jiraan mar kastoo wanaag la aado kuwa isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada waana dhaqan xun waana midka inoo keenay halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo saad la socotaan maalin kasto iyo habeen kastaba waxaa soo baxo statements na lagu xoojinayo inaan waktiga dib looga dhicin in doorashada waktigeeda lagu dhammeeyo waktigii lagu heshiiyo in lagu dhammeeyana aan maalin dib looga dhicin sidaa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena oo korjoogtada nagu hayo laakiin annagana waxaan rabnaa inaan isxilqaano waajib ayaa naga saaran shacabka soomaaliyeed dalkanna xaaladuu ku jiro qof kastoo soomaali ah meel kasta uu joogay waa ogyahay xalka keliya aan haysano waa doorasho waxaan leeyahay doorashadaas saaxiibaday anigu aan ugu horeeyo iyo dowlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan aan u fulino shacabkana aan waktigoodii iyo dhiigoodii iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay haddaan u gudbo amniga waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka soomaaliyeed difaaca ee difaaca shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan uga mahad celinayaa waan u bogaadinayaa waxaan u tacsiidaynayaa dhammaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacayo qof kasta oo soomaali ah waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xooggooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta soomaaliyeed dhammaanteen qof kastoo soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyayaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan kaloo farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen sida wartiyeedkeennana uu ku jiray ay mar kasta ahaadaan dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda taasoo ah dhaqan fool xun oo waddan kastoo ku dhaqmana dibudhac u keena sidaa darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahda arrimaha siyaasadda waxaa waajib idinka saaran waa difaaca dalkiina iyo dadkiina cadowga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno maahan inay siyaasadda ku milmaan waa in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda arrimaha dibadda sidaad la socotaan dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo u adeegaysa maslaxadda ummadda soomaaliyeed sidaa awgeed waxaa inaga go-an wayna inaga go-an tahay in aan wanaajinno xiriir xiriirka aan la leenahay caalamka gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi waxbarasho iyo socdaal inagoo mar kasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada ummadda soomaaliyeed saad la socotaan suurtagal ma aha in aan si aan macno lahayn u colaadino dalal iyo dalal aan walaalanahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhexmarto balaayiin doolar sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybtii ugu weyn ee ganacsigeena dibadda marka dal ka ra-iisul wasaare ahaan ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabna ma jirto dalka soomaaliyeedna cid kastoo walaalin u leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa cid aan gooni u taargadgaraynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto sidaa darteed waa inaan wanaajinaa cid kastoo danta soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda hadday tahay nolosheeda hadday tahay waxbarashadeeda hadday tahay iyo hadday socdaalkeeda tahayba waana waajib muqadasa oo na saaran waxaan rabaa in aan uga digo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ku xadgudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuq maasuq ah saad la socotaan xukuumaddeenna wakhti yaray haysataa waad la socotaan wakhtiga yaroo aan haysanno marar waxaa soo baxa heshiisyo in la galo aan loo baahnayn oo deg deg ah waxaa soo baxayo in maxaa la yidhaahdaa qofka markaa meesha joogo uu isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waa in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa inaan aada u taxdirnaa kana feejignaanaa sidaa darteed ka ra-iisul wasaare ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iidaysto wakhtigan xasaasigaah ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax laysku dabamariyo sidoo kale waa qasab in dhammaan mas-uuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami usocda habsami u socodka shaqo gudashada hay-adaha dowladda sida aan hore ugu soo qoray wareegtana ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha qalad wuu dhici karaa waa in xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiyaa lalana tashtaa yaanan lagu degdegin xilka qaadis iyo magacaabis sababtaan saas u leeyahana wax kale maahan xilli gabagaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanaya inuusan dhicin sidoo kale agaasimayaasha maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku tagrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sidaa darteed wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay
qaybihii horehe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsane magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibaal waxaa markaas maanta magaalada muqdisho la filayey inuu ka dhaco banaanbax weyn oo lagu soo horjeedo madaxweyne farmaajo laguna taageerayey shirarkii muqdisho lagu soo gabagabeeyey golaha watashan qaran ee warmurtiyad dhinacyadu kumahaysiinay soo saareen waxaas waxaa baabulayay siyaasiyiin iyo xubno markaasi la sheegay inay kamid ahay midooda musharaxiinta hase yeeshee dadaallo odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho xalay ay sameeyeen dhinacyadu ay la kulmeen ayaa markaasi lagu baajiyey bannaanbaxaas hase yeeshee dhinacyadu waxaa la sheegay inay maalinta hadda ay kulmi doonaan sanada kale ee soo bixi doonaan lama yaqaano kulankaasi kadib dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka hadlay hawlkii banaanbaxa ee maalmahanba ka socday magaalada muqdisho isagoona markaa sheegay inay ka guulaysteen kooxihii abaabulayay oo banaanbaxaas ay baajiyeen isagoo hadal ku dhigay cumar filish ayaa sheegay in midooda musharaxiinta ee shirkii golaha waatashii qaran ay u gudbiyeen wixii tabasho ah ay aqbaleen balse kooxo gaar ah ay bilaabeen buu yidhi banaanbaxyo uu sheegay in meeshaah ay ku dhameen ay ku dhammaan doontana aan la garanayn isagoo hadal ku dhigay sidoo kale waxa uu cumar filish u mahad celiyey odayaashii dhaqanka caasimadda uu sheegay in markaasi ay laba dhinacba ay u kala tageen markaana arrimahaasi lasoo qabjaray
farxad ayay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabaddan ee looga hadlaayo la dagaalanka maandooriyaha iyo amniga isla markaas bulshada kaxduna ay uga faa'iidaysanaysay dareenkooda iyo waxa ay tabayaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo marka koowaad soo dhowayntii diiranayd qadada sharafta leh dadweynaha sida quruxda badan ee noo soo dhoweeyey oo wiilashii gabdhahaba isugu jira runtii wax la ilaabi doono ma aha waa wax muhiimaddooda leh sharaf noo ah inay bulsho intaa laeg ayna soo dhoweeyaan mudanayaal sida aad la socotaan waxaa lagu jiraa marxalad kala guur ah ayuu dalku ku jiraa oo doorashooyin buuq badan uu ka dhashay ay foodda nagu soo hayaan isla markaas ayagoo bilowdana buuq kale lagu bilaabay buuqiina aan muddo isbuuca u fadhinay sidii loo xallin lahaa waxaad la socotiin si aad iyo aad u wanaagsan in arrimaha doorashooyinka iyo wixii la xidhiidha ee loo fadhiyey muddada isbuuca ah si wadar ogol ah loo soo gebagabeeyey cid walbana ay ka hambalyaysay runtii arrintaas ma ahayn arrin fudud inaan la fadhiisanno ama madaxdii maamullada gobollada ama dowlad goboleedyada iyo madaxdii xukuumaddu ay hor fadhiistaan midowda musharixiinta ayna qoraal tabashadooda ku aadan ay ka guddoomaan isla markaas muddo isbuuca qodob qodob loo dul istaagay qodob walbana la xalliyey wax fudud ma ahayn laakiin waa lagu dhiiraday waana lagu guulaystay alxamdulilah arrintaas sida aad la socotiin si aad iyo aad ayaa loogu dhabar adeegay ujeeddaduna waxay ahayd marxaladda kala guurka ah ee doorashooyinka inay nooga gudubto yani marxalad amni ah oo buuqeedu uu yar yahay oo doorasho ay noo qabsoonto laysla ogol yahay oo xor iyo xalaala biidni illahi alkariim intaas kadib waxaa soo baxay kooxo leh intaas kadib waxaa noo sii dhiman weli wax kale bannaanbaxyo waxa ka dhalanaya aan la ogayn isla markaas aan qeexnayn ayaan qabanaynaa ka maamul ahaan waan iswarsannay marxaladda lagu jiro iyo sida looga soo shaqeeyey inaan qaylaba yeedhin markaan fiirinnay waxaa noo soo baxday xilligan bannaanbaxyo ay suuragal tahay inay rabshado ka dhashaan inaan loo baahnayn bulshaduna aanay xamili karin arrintaas wakhtigii ay sheegeen inta aan la gaarinba waxaa u istaagay duubabka bulshadan oo ayagana la fadhiistay annagana nala fadhiistay ka maamul ahaan si wanaagsan oo booqla'aan ahna aan dhammaanteen ku wada oggolaannay in bannaanbaxaas la baajiyo waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo duubabkii dhexda u xirtay juhdiga badan iyo maskaxda badangeliyey in badan ka dhaadhiciyey dadkii ku adkaysanayey in bannaanbaxyo laga dhigo gobolka banaadir xaqiiqdii xaqiiqdii way ku mahadsan yihiin garashada ay garteen iyo sida ay doorka uga aadan nabad ku daajinta bulshada ay uga soo dhalaaleen sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo dhallinyaradii duqowdooda iyo duubabkooda aqbalay yidhi idinkama weynin soo jeedintiinna iyo maslaxaddiinnana waan qaadanaynaa ayagana waan u mahad celinaynaa runtii dhammaanteen annagoo gacmaha isaysanna waxaan doonaynaa dalkan inaan nabad iyo daboodhes iyo barwaaqo ku soo dabaalno waxaan ku qanacsannahay oo aan xaqiijinaynaa isqabqabsi iyo qaylo iyo dacaayado intooda badano ay raqiis yihiin inaan waxba lagu gaarayn balse ay yihiin waxa dib noo dhigaya arrintaas marka duubabkii way ku guulaysteen waan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dadaalkooda wixii dhimanna waxaan rajaynayaa inay halkooda ka sii wadi doonaan oo ay dhammaystiri doonaan biidni illahi alkariim walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin markaan u soo noqdo ololaha lagula dagaalamayo maandooriyaha ee muddooyinkan dambe aan wadnay kadib markii aan aragnay in magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir guud ahaanba daroogo ay rogtay da'yartii wax baranaysay kuwii yacni baagamundada ahaa kuwii danyarta ahaa dhammaantood ay ku diloobeen ku mashquulka maandooriyaha xaqiiqdii oloolahaas waa kuwa aan ku cayminayno ama aan wax uga beddelayno dhaqanxumada baahday iyo daroogada iibinteeda iyo isticmaalkeeda uu ku baahay guud ahaan gobolka banaadir arrintaas iyada ah waxaa noo soo baxday qaybta ugu weyn in ay tahay amni darrada maxaa yeelay haddii bulsho badan oo weliba da'yarhu ay sarqaamaan ama ay maankooda dooriyaan waxaa u bannaan wax kasta oo qof miirqaba aan u bannaanayn si taa looga hor tago ayaan olole ku qaadnay ololahaas oo isugu jira baabi'idda baabi'inta iyo gubista wax alla wixii daroogo ah iyo wacyigelinta bulshada oo maantaba qayb ka mid a halkaan aanu joogno bulshada reer kaxda waan idinkaga mahad celinayaa kaalinta muuqata ee aad ka qaadateen la dagaalanka maandooriyaha ee inta aanaan annagu idin soo gaarin adinka iyo maamulkiinnu laakiin maamulkiinnu oo fariinta idin soo gaarsiiyey kaalinta aad ka qaadateen waad ku mahadsantihin xaqiiqdii xaqiiqdii maandooriyuhu wuxuu saamaynayaa da'yarta aan rajaynayno inay noqdaan mustaqbalkii dalkan madaxdii berrito haddii ay noqdaan da'yarta maantu kuwa daroogada la tacaamula oo qabatoomay waxa ay gabayaan kaalintoodii hoggaamineed ee iyo kaalintoodii tacliimeed oo ay tahay inay kula tartamaan dunida inteeda kale
qaybay dhexe barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacada adeena dalsani magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal puntland haddii aan aadnana waxaa halkaasi dhinacyadu ay wadaan magaalada boosaaso xiisadii ka dhalatay arqiisi lagu sameeyey agaasimihii maamulka oo hay-adda b s f ee puntland maxamuud cabdulahi cusmaan dayaano madaxweynaha puntland ayaana isbeddelkaas markuu sameeyey kadib waxaa ku horyimid isla agaasimihii xilka laga qaaday waxaana ka dhashay in ay isku dhacaan ciidamada b s f iyo kuwa daraawiishta maamulka puntland halkaas oo dagaallo qaatay ilaa iyo muddo saddex maalmood halkaa ka socday khasaare kala duwan ayaana ka dhashay dhinacyadu waxa ay markaasi eedda ay isku tuurtuureen kadib waxaa la bilaabay waanwaan ku aadan in xiisadaas la qaboojo odayaasha dhaqanka ismada ayaana habeeno koror murtida ee soo saaran ku sheegay in agaasimihi xilka uu ka qaaday madaxweyne madaxweyne saciid cabdullahi den uu xilka asiga sii hayo in markaasi wixii halkaa ka dhacana dhibaatadii halkaa ka dhalatana ee dhanka shareecada loo bandhigo waxaa kaloo ismada ay soo saareen in heshiisyadii degada d b wall iyo markaasi ay la gashay puntland in gebi ahaanba la kansalo maadaama bay raadeen waxba aysan u qaban dadka reer gobolka bari ku nool hase yeeshee ilaa hadda madaxtooyada puntland war rasmi ah kama soo bixin arrintaas ay ugu jawaabayso ama ay kusoo dhaweynayso ama ay ku didayso dhinaca kale b s f ta maamulkooda ayaguna markaa ama agaasimahaasi xilka laga qaaday ee iminka ismadu ay sheegeen inuu xilka sii hayn doonana kama aysan hadlin dhinaca kale waxaa magaalada ama boosaaso gaaray madaxdii hore ee maamulka puntland waxaana halkaas ay ka wadeen waawaanta hase yeeshee udhowdo ayaaba kala qaybsamo warmurteedkii ismada ay soo saaray ku kala qaybsamay cabdiweli gaas madaxweynihii hore ee maamulkaas ayaa waxuu ka hadlay arrimaha haatan ka soo cusboonada magaalada iyo waawaantii wadeen iyo sida ay xaaladdu u kala markaas dhinacyadu u kala jabeen
waxaad la socotaan waxaanu aniga iyo wafdiga hogaaminaya guddoomiyuhu iyo madaxweyne faroole iyo prime minister cumar halkan ayaanu marnay maalintii sagaallabaatankii bisha oktoobar safar aanaan ku talagelin buu ahaa run kulley anigu anigoo sweden ka imid oo habeenkaas labaatankii bisha ayaan kasoo dhoofay sweden talaadadii aroornimadii saddexdii aroornimo ayaa nimid nairobi subaxii markii aan soo toosnay waxaan kusoo toosay dagaalkii dhacay koy labaatankii bisha waxaanoo anig kolley wax ii qorshaysan ma ahayn inaan waktigaan puntland imaado laakiin kolley markii odayaashaan is aragnay waxaan istusnay intii la odhan lahaa kolley meeshu ay ka maqnaayeen ama yacnii mas-uuliyad daray muujiyeenoo ama kamaaysa hadal ama wixii kaga aadanaa ma aysan suubin de waxaan go-aan ku qaadanno inaan nimaadno oo aanu tagno waanu tagnay muddo lix iyo toban beri ah shan iyo toban beri ku dhow shan iyo toban beri waan maraynayaa waxaanu arkaynay bulshaweynta ku nool boosaaso qaybaheeda kala duwan ama ha noqdaan wixii saraakiisha amniga ganacsatada isimadii qoraalkii hore soo saaray isimo kale dumarka bulshaweynta boosaaso wixii aan arki karnay waa aragnay si aanu runta u helno xog hoose iyo wixii dhacay iyo wixii jiray waxaan aragnay sidoo kale koley anugu waan la kulmay dhallinyaradii kale oo b s f iyo darafkaas ciddii aan ka arki karnay waa iska aragnay waxaanu runtii sugaynay waxay ahayd in isimadu isimadii hore u joogay gobolka iyo isimadii yimid oo mudug iyo sanaag ka yimid inay isarkaan in ay wixii ay turxaan bixin karaan turxaan bixiyaan in ay markaas annaga wixii farsamo ah oo aanu ku kaabi karno marka aan ku kaabno ayuu ahaa annagu ujeeddadayadu innagu inaan bayaan soo saaro iyo inaanu hadalla iyo midna qorsho annaga waxa noogu jira maysanayn waxay ahayd in odayaashaasi wixii hore u dhacay wixii khaladoo ku jira haddii la sixi karo la saxo isimada la isu daayo kuwii joogay kuwiiba ay sarkaan dabadeedna annagu markaa wixii aanu ku biirin karno tala ahaan dhanka farsamada iyo dowladnimada inaanu kaga biirino nasiib darro ma aysan dhicinin si aanu u sugayno inaan ku soo warceliyo oo aan u helo fursad naloo siiyo in aanu markaa fikirkayaga ku darsanno ayaa waxaa soo baxday xaashidii ay shanta isim ay soo saareen arrintaas runtii annaga fajaxisay nagu noqotay wayna noo cuntami weyday runtii aniga anuu anaa iska hadlay shaksiya ma aha inaanu wixii meesha ku qaraa oo dhan wada diidannahay laakiin wax badan annagaaba diyaar u ah inaan la saxno oo wax ku kordhinno oo waxyaabo badan baa ku qoraa oo kasii balbalaaran amase kasii faahfaahsan ama kasii qoto dheer wixii hore loo soo saaray wixii ku saabsan gobolka iyo horumarkiisa iyo nidaamkiisa waa wax dee madaxweynaha iyo dowladda iyo lagala hadli karo annaguna fikirkayaga aan ka dhiiban karray ahay dekada laftigeeda kamadigi joogay muxuu shaqayn waayay hadduu shaqayn waaya see laga yeelayaa ra'yi baan ka qabnay waxaa laga yaabaa inaanaan aadba u kala duwanaaneenba haddii si fiican looga wada hadli laha waxaasoo dhan marka haddee nalama siinba nalakama siinba fursad aanu wax kaga nidhaahno marka hadda iyo dan aniga waxay la tahay hadda warqad bay joogtaa warqadaas wixii ku soo qoraa hadday ku joogto oo waxaa ku qoran ismada soo saareen wadahadal uu ka furan yaho ciddii markaasade kala hadli kartaahi yani dabcan waxaan u maraynaya waa dowladda un hadda ilaa hadda anoo kasoo tagnay meeshii laabashada aan ku laabanaynaana ma ay jirtee in aan la xirinin wadahadalkaasi inuusan joogsan magaaladaas ayadoo hadda degan oo camiran oo shaqaynaysa oo dadku ay niyadsan yihiin ayaan ka nimid inay sii sii ahaato marka wixii hadda ka dambeeyana dee talo puntland oo dhan u taalo weeye talo hal qof iyo labo qof iyo shan qof midna runtii iyagu ay go-aamin karaan aniga ilama aha marka in inta wadahadal dambe lasaga imaanayo nabadda la ilaaliyo wadajirka la ilaaliyo midnimada la ilaaliyo walaaltinimada la xeeriyo puntland way wanaagsan tahay meel fiican bay maraysaa wax badanoo lagu kuuniyo ayay haysataaye in aan aan yacni horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda aan khatar la gelin marka dabcan reeqardhood iyaga mas-uuliyad gaar ayaa sii saara runtii oo runtii annagu iyo dad badan haddaan sheekaysanno saluug badan baa nugu jira inaad hawshaas qayb libax ka qaadan karteen in aad haddii daacad laga yahay oo runtii wanaagga lama wada arki waado yaa waxa saxa ah aragti midaysan waa laga yeelan karaa yacanii fikro kala duwanoo dee wixii siyaasada waa lagu kala fikra duwanaan karaa laakiin waxa aasaaska ah oo baysiga ah oo nolosha ah oo hantida ah oo dowladnimada ah oo buntlaannimada ah aragti midaysan waad ka yeelan kartaan markaas qofkii saxadna waad odhan kartaan saxabaataa kii khaldanna khaladkiisa waa loo sheegi karaa marka kolley odayaal baa tihiin anugu hadda wax idin fari mayno oo waxayla tahay mas-uuliyaddaas waad garanaysaan wayna idin saaran tahay marka inaad qaybtiina ka qaadataan oo ku dadaashaan ayaa rajaynaynaa insha allah annaga haddii aragti dambe iyo fikir dambe nabal kaga baahdo nala weydiiyana de kolley waxa weeye aragtidayada iyo fikirkayaga iyo wixii arrintaas aanu ka qabnana dee la bakhayli mayno insha allah oo waanu mar walba diyaar baan u nahay ama aanu dhowaano ama aanu dheeraano
ogeysiis muhiima isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqo bilowday dhaktar yibe aadam axmed oo ku takhasustay daweynta iyo qallimada cudurada haweenka haysatana shahaadada b h d daktar yiba waxay khibradeeda u leedahay xanuunnada ku dhaca dumarka sida qallimada burooyinka minka caadawareerka sixidda hormoonnada iyo daweynta infekshinka sidoo kale isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay daktar cali saarim oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo qallimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan toban sano adeegyada uu idin haya dhakhtarka waxaa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca caadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabirka ookiyaalaha aragga fog iyo midka akhriska qallimada iyo toosinta indhaha qalloocan wixii fadlan kala xiriir laba afar toddoba ama eber lix hal saddex saddex iyo labaatan soddon iyo saddex soddon iyo saddex
cana weeye adduunku asangaar aan lahado marna aan la ilaabin caanaha infakeesh anfac weeye dhallaanka borotiinna ku idlaaday waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caanee sii caanaha infakee weligaa uurka ku hay ubadkii maalin la siiyo ogaalkaad ka kastaayo aqoontu waa lambar kow caanaha infakeer awoodday koriyaanoo addimahay dhisayaanoo jidhka waa u adkaanoo fitamiina ku ekoore ubadkaaga la ogow caanaha infakeer odaygii waxgartiyo hooyadii aqli lexba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer caanaha infakeer carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay carruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsi ku jaango-aan carruurta sabiga ah infakeer tu waxaa loogu talagalay carruurta daadooda u dhexayso lix bilood iyo labayo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsii ku jaago-an ilmaha socodbaradka ah infakertri waxaa loogu talagalay carruurta ay daadooda u tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaago-an carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infake waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada salaahe faransiis ah kuna taal waddanka south africa caanaha infake waxaa waddanka idiin keentay shirkada markis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaalaha gaar ahaan isgoyska galax dhabarka dambe ee maqaayada shaam caanahan waxaad ka heli kartaa dhammaan subarmarkeedyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faafaahiniya macluumaad taariir kala xidhiir eberlixal saddex soddon iyo saddex soddon iyo sagaal sideetan ama eberlixal toddobo afartan iyo sideed lixdan iyo laba sideed iyo afar bulsha balanta dhawaa caanaha carruurta ugu wanaagsan adduunka caanaha infakeer infakeer
qaybihii dambe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaanu kusii dhownahay saaxiibyaal markan haddii aan eegno taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa codsaday in laga gacansiiyo haaleynta carruurta darbajiifka ah oo dhowaan taliska ka arooriyey waddooyinka caasimadda muqdisho taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo shir diyaadsan qabtay maanta magaalada muqdisho ayaa faahfaahiyey
taliska ciidanka asluubta waxyaabaha maalmahan aan wadnay oo ah dacyarkii soomaaliyeed oo ku dayacan derbiyada magaalada muqdisho dacyartaas oo ku rafaadsan isticmaala waxyaabaha maanka dooriya qaawan dhibaataysan gaajaysan in gacan lagu qabto gacan nololeed la siiyo oo meeshaas ku baaba'sanaa gacan waxbarasho la siiyo waxa ay maanta ku nool yihiin mee wax kalena loo gudbiyo lagu dadaalo ay noqdaan kuwii berito waddanka anfici lah dadweynaha soomaaliyeed waad aragteen muqdisho bilicdeedii magaalada waa dhimatay caasumadda waxaa dilay waxa noocaan ah iyo waxa la midka ah cashiishka koollada qamriga iyo wixii ka sii liitay isticmaalaan wayna ku baaba'een sumcaddii iyo sharaftii magaalada iyo sharaftii soomaalidaba halkaasay ku dhimatay in laga qabtaan go'aansanay taliska ciidanka asluubta wuu kacay waan xeraynay dugsi baan u samaynay waan xeraynay waxa dhimanna waa xarayn doonaa kama harayno dhowr dhaqan celinna waa u samaynaynaa wixii yaryarna dugsiga aan ugu talagalnay oo gogashoodu taallo oo ay taallo cuntadooda daawadooda intaba waa u diyaarinay iyo dadkii gacanta ku hayn lahaa iyo dharkoodii weliba ay ku bedelan lahaayeen dharkii xunkahaa iyo qaawanaashihii dhar cusubna waa siinay taas baabkeeda waa saas waxaanu ku talagalnay in wax la baroo noloshooda wax laga bedelo taasaan gurmadkeeda nahay dadweynaha soomaaliyeed aan u gudbo marka shaqadaanu horta waa middaas tan labaad waxaan u gudbaayaa dadweynihii soomaaliyeed soomaaliyey dadweynahaasoo ka kooban culamo awdiinka ganacsatada ummadda soomaaliyeed shirkadaha iyo wixii soomaali jecelahoo dhan inay gacan naga siiyaan arrinka ayadaa ciidanka asluubta inay gacan ka siiyaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay nolol dhaqaale haddii ay tahay maxay ahayd waxyaabo badan waxay u baahan yihiin oo dhanba inay gacan naga siiyaan waxaan codsanaynaa arrinka ayaga ah arrinta ayada ah inay dadweynuhu gacan nagu siiyaan ayna naga seexanin waa wax ummaddoo dhan anfacaayo waa wax dalka anfacaayo waa wax dadka anfacaayo waa wax sharafta anfacaayo waa wax diinta anfacaayo nin walbow waxaad ka geysan karta ka geyso waxaad ka geysan karta ka geyso dadkaas waxaan dugsi oga samaynay taliska ciidanka asluubta kilomitr seban ayaan dugsi oga samaynay loo dhisay oo hagaagsan meeshaa lagu hayaa waxaan doonaynaa ummadda inay magaranaysaa gacan lagu siiso si cashirkaanu u fulo una hagaago sharaftii waddankan ay u soo noqoto da'da yar oo maanta dayacanna ay dadweyne soomaaliyeed oo berita dalka anfici doono laga dhigoo loo halgamo taasaan codsanaynaa ujeedkanaguna waa intaas nin kasta oo muwaadina inuu ka qayb qaato gaar ahaan waaxyaha aan taabanay inay ka qayb qaataan nagalana qayb qaataan taasaan inka doonaynaa hadday taha dhar hadday taha cunto hadday taha dhaqaalo kale iyo wax walba daawo waxaasoo dhan baan mataqaanaa ka codsanaynaa inay dadweynaha nagu soo maarta nagu taakuleeyaan khusuusan shirkadaha culamo awdiinka iyo ganacsatada iyo dadweynaha kale oo waxgaradkaa intaba oo waxhaysta maamulka gobolka banaadir oo xambaarsan degmooyinkiisa toddoba iyo tobanka degmo waa ka mid waxaan doonaynaa weliba inay ayagu horseed horseed ka noqdaan
madaxweyne maxmed cabdullahi farmaajo wuxuu qadka telefoonka kula xiray madaxweynaha golaha madaxtooyada liibiya doctor maxamed yunis al manfi waxaana uu ugu mahad celiyey doorkii uu ka qaatay dib u soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xanibnaaha gudaha dalka liibiya labada madaxweyne ayaa isla qaatay adkeynta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dowladood ee dhinacyada ammaanka xasilnida iyo markaas mantaqadda iyo la dagaalanka waxaa loogu yaacay bixisada iyo tahriibka mahadi al manfi ayaa tilmaamay ixtiraamka iyo qadarinta ay shacabka liibiya u hayaan walaalowda soomaaliyeed isaga oo xoojiyey ballanqaadkiisii ku aadanaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xaniban gudaha dalkaasi liibiya dowladda federaalk ayaa waxa ay sanadihii lasoo dhaafay dalal dadaal xoog leh ku bixisay dib u soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku biiray ama ay ku jirayba xabsiyada shisheeyey iyadoo haatan qaar badan oo ka mid ahna ay si xorriyad ah iyo karaamo leh ay ugu noolyihiin dalkooda hore oo markaas dib loogu soo celiyey guud ahaan nacawa saaxiibyaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saar haddiha dalkeena magaalada muqdisho waa nageyntaa barnaamijkan kiisintaa ku kulmi doona sidaasii nabadgelyo